xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka gaar ahaan xafiiska ka hortaga la dagaalanka dembiyada socdaalka sharci darrada ah tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka ayaa kulan la yeeshay hoggaanka ciidanka booliiska ee dembi baarista c i d da waxa uuna ujeedka kormeerkani u ahaa dardargelinta la dagaalanka dembiyada socdaalka iyo tahriibinta waxaana xeraliyaasha xafiiska kusoo dhoweeyey taliyaha hoggaanka baarista dembiyada c i d da gaashaan la sare muxiyidiin axmed iyagoona dhankan kale ka wada hadalay sidii dhallinyarada soomaaliyeed loogu wacyigelin lahaa khataraha ku hareereysan tahriibinta gabagabada kulanka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay xiraliye faarax cabdinuur isaga oona fariin u diray dadka wax tahriibiya maantoy taariikhdu tahay toddobada bisha afraad xafiiska xeerilaalyaha guud ee qaranku gaar ahaan waaxda la dagaalanka dembiyada socdaalka sharci darrada iyo tahriibta waxa ay booqasho rasmi ah ku yimaadeen hay-adda dembi baadhista booliska ee c i d waxa aan kulan la qaadanay hogaanka taliyaha hogaanka hay-adda dembi baadhista iyo dembi baadhayaasha u diyaarsan ama u tababaran la dagaalanka iyo baadhista ka hortagga dembiyada socdaalka sharci darrada iyo tahriibta waxaa laga wada hadlay oo aan kulankaasi daaranaa dardargelinta iyo dhaqaajinta kiisaska la xidhiidha tahriibta sharci darrada iyo socdaalada socdaalka sharci darrada ah waxaan rabnaa inaan wacyigelin u dirno dhallinyarada soomaaliyeed ee wiilal iyo gabdhale lagu halaagayo lagu khiyaanaynayo naftooda iyo waalidkoodba lagu dhibayo tahriibta sharci darrada ah ee maaragtay naftooda iyo mustaqbalkooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshooda khatarta ku ah waxaan digniin u diraynaa dhammaan dadka ku shaqada leh ama ku foogan ama ka shaqaynaya daabulista iyo ka ganacsiga nafta dhallinyarada soomaaliyeed ee ku halaagaya tahriibta dadka daabulaya ee abaabulaya dal iyo dabadba kala jooga muqallasiinta ajansiyada xiriir kale leh dadkaas ee dhallinyarada u jaraya tigidada u jaraya geynaya garoommada sidoo kale dhammaan cid kasta oo arrintaas ku lug leh waxaan rabnaa inaan digniin u dirno inay arrintaas ka fogaadaan xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranku wuxuu si dardar leh u wadaa uguna foogan yahay inuu ka shaqeeyo joojinta iyo tahriibta sharci darrada isagoo kaashanaya hay-adaha dembi baadhista dalka dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sanayadii ugu dambeeyey waxa ay ku dhibaatoonayeen saxaraha liibiya iyo wadamo kaleto kuwaasi iyagoona doonayay in ay u tahriibaan wadamada yuruba